إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqan qodobadiisana waxaa ka mid ah askari ugaandhes ayaa lagu dilay deegaanka ambareesa ee duleedka degmada barawe ee gobolka shabeellaha hoose weerar ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka golweyn ee gobolka shabeellaha hoose kaasoo ay joogaan qaar ka mid a ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah indheergarad kasoo jeeda beesha jaruurweyne ayaa ka hadlay dilkii maraykanku uu u geystay suldaankii jubbooyinka ee beeshaas cabaas maxamed xaaji maamulka puntland ayaa cabsi aawadeed waxa uu soo rogay amaro ciriiri gelinaya ganacsatada iyo xoogsatada dekadda magaalada boosaaso maamulka jubbooyinka ayaa deegaanka kabsuumo waxa uu ka qabtay shaqo looga hortegayo in webiga jubba uu magaalada iyo beerahaba ku fataho mid ka mid ah culummada diinta islaamka ayaa waxa uu ka hadlay soo dhoweynta bisha barakaysan ee ramadaan oo maalmo yar una ay naga xigaan sidoo kale warkeenna waxaad ku maqli doontaan xubinta ganacsiga u diyaargarooba dhegsyaal warka oo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون قادمون حين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون
ogeysiis ogeysiis ogeysiis فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون
ilowsana xaqiiqada udubkeeda moogo aayihiisa garanayn aadmi lagama waayee ogaysihiis ha loo diro aanadeeda maqan iyo eebada la geliyiyo cadowgeed ku aanburay doqon baa ilowdee taariikhaha adduunyiyo aafadiyo dhibkii hore amuurihii la soo maray urugtiyo xanuunka leh horta miyaad ogsoon tahay mise owdanaad tahay arartiyo tusaalaha ardaal baan garanine islaamnimo nin heestoo iimaanku buuxaa addoonsiga ma yeelo waana inuu ururshaa arrimahana dhaafiyo waxa eegga taagane ujeedkaaga soo daa ujeedkayga ku siiyayee balli ammaahi dhagahaaga haye idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan oo ramadaan kasta looga bartay barnaamij taariikheed tixano ah ayaa waxay soonkan baahinaysaa barnaamij muhiim ah oo ka hadlaya mid ka mida taariikhaha ugu xasaasisan uguna muhiimsan ee soo maray caalamka islaamka taariikhu yuciidu nafsah taariikhdu baalka unbaa dhinac kale wax kaga qormaa qarniga iyo wakhtigai dadku unbaa isbedelay mooyaane qorshaha iyo hagardaamadu waa isla tii
kow waxaa ka mid waxyaabaha markaa nuqadka la taaban karo waxa weye ummaddii inuu mideeyey daweyba inoo iman doontaa siduu ku mideeyo oo taariikhda la bixinayo ama la qaadanayo ayaad ku arki doontaa marka labaad waxaa ka mid ah inuu markaa uu shaqada waday uu aasaastay qaacido adag oo qawiya oo aamina waxyaabaha uu sameeyey waxaa ka mid ah khadamaad tiro badan madaaris khaasa oo madaariistii hore ee shiicadu waday ka duwan inuu sameeyey
dadku addoomman waxay u ahaayeen dadka iqdaaciyiinta ah oo dhaqaalaha leh ama beer ha lahaadeen ama warshada ha lahaadeen maalinkii loo baahda ninkan iyo warshada waa la isla gadaya shaqaalaha iyo warshada waa la isla gadaya shaqaalaha iyo beerta waa la isla gadaya meeqaa iga siinaysaa intaan addoon laleeyahay buu ahaa qof de masiixiyadaaba waxaas u dejisay inaan maaragta qofku uu ku cibaadaysto qabaysla'aanta marka dhaqanka masiixiyadu ay u dejisay baaba cadaab iyo wuxuu yahay jahli meesha u damaysay waxaa ka mid ahaa gabdhaha in dumarka in afka qafil looga xiro laihaahda sayna u qoslin oo u hadlin
duwarka kufaarta ana dhaqanka ay leeyihiin baaba waxaa ka mid ah inay dadka maaragtay mujrimiinta ay meelay geeyaan awaayeene ay ka nasan waayeen ee wax dile ee wax dhece wax kufsade wax burburiya inay dhulka ay qabsadaan u diraan oo iskaga fogeeyaan iskaga masaafuriyaan
barnaamijkan goormuu bilaabanayaa wuxuu bilaabanayaa maalinta koowaad ee bisha ramadaan innagoo jadwalkiisa oo dhammaystiran ku soo gudbin doonnaa ogeysiisada soo socda inshaa allah
أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa deegaanka ambareesa ee duleedka magaalada baraw waxay ku dishay askari ugandheys ah howlgal gaara oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen saldhig halkaasi ay ku leeyihiin ciidamada uganda ayaa la sheegayaa hal askari in lagu dilay geesta kalena ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay weerareen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo jooga deegaanka golweyn ee duleedka magaalada buulomareer dagaal ayaa la sheegay in muddo halkaasi uu ka socday gobolka shabeellaha hoose waxa uu ka mid yahay meelaha ay ka dhacaan weerarada iyo qaraxyada ka dhanka ah ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka islamarkaasina qaar badan looga laayay indheergarad ka soo jeeda beesha jareerweyne ayaa ka hadlay dilkii maraykanku dhowaan uu u geystay suldaankoodii jubbooyinka cabaas maxamed xaaji abuubakar ibraahim geedda ayaa warkan faahfaahinaya muddo hadda laga joogo tobaneeyo maalmood ay ahayd markii diyaaradaha aan duuliyaha saarnayn ee dowladda maraykanka duqayn ay ka geysatay duleedka degmada kamsuuma ay ku dishay suldaan cabbaas maxamed xaaji oo ahaa suldaanka beesha jareerweyne kaasoo si weyn looga garanayay gobollada jubbooyinka suldaanka ayaa sida ay inoo sheegeen eheladiisa waxa uu ka soo baxay degmada jamaame isagoona ku sii jeeday kamsuuma si uu halkaa ugu soo dukado salaada jumcaha ayaa waxaa meel u dhow halkii uu ku sii jeeday ku haleelay gantaal ay soo tuurtay diyaaradaha aan duuliyaha saarnayn ee dowladda maraykanka suldaan ra-iis nuur iidle oo ahaa suldaankii hore ee beesha jareerweyne ayaa sheegay inay aada uga caraysan yihiin dilka loo geystay suldaan cabbaas isagoona sheegay in suldaan cabbaas uusan ka tirsanayn dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida ay sheegeen taliska africom ninkaasaytoo maraykanka dili waxamay ahaay suldaanka beesha jiriirweyne jubbooyinka iyo ahaay maraykan wahay usu hadi sheegi wal khalad ee sheegi ninkaasayto ma ahayne xibin al-shabaab ee ma ahayne beesha jiriirweyne suldaanka beesha jiriirweyne jubbooyinka suldaan cabbaas maxamed xaaji gaduud may ahaay shanta shambara shambaraani ahaay shambaradiina may la dheh majiindo majiindo qabiilka ee iyo ahaay unuku anika wareejii suldaanka guud beesha jiriirweyne suldaan cabbaas maxamed xaaji isla mar ahaanta aniku wareejii hilkaasayto ani haayay isuku wareejii taasna ogaasan taas iyo iyo si haddisinka sheegne suldaanka guud ma ahayne al-shabaab ma ahayne may dili gacanka xag daranta iyo dili ilaa alaana ninkaasayto al-shabaab ma ahayne mana weli iyo ma marne ilaa alaana xil haddile laku wareejiyi ku cusubinaay laba sana laba hilki hayay ninkii hilki ku wareejiyi ani ahay suldaan ra-iis nuur iidle degmada jilib hilki ani ku wareejiyi haddii anaka oo suldaankayna guud la dili dulqaadidaano ina yani maraykan war ka sheego war been eh kutirkuteen been eh taliska howlgallada qaaradda afrika ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaana africom ayaa sheegay in duqayn ay ka geysteen duleedka degmada kamsuuma ay ku dileen xubin muhiim ah oo ka tirsanaa dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab balse xaqiiqda ayaa noqotay in ninka ay dileen uu ahaa suldaan cabbaas maxamed xaaji allaha u naxariista eh oo ahaa hogaamiyaha beesha jareerweyne ee gobollada jubbooyinka diyaaradaha aan duuliyaha saarnayn ee dowladda maraykanka ayaa duqaymo aan kala soc lahayn waxa ay ka wadaa koonfurta soomaaliya iyagoona xasuuqay dad badan oo birimageyda ah kuwaasoo qaarkood ku sugnaa goobahooda ganacsiga beerahooda iyo kuwo kale oo xoolo dhaqato ah maamulka jubbooyinka ee deegaanka kabsuuma ayaa waxa uu qabtay shaqo looga hortegayo in webiga jubba magaalada iyo beerahaba uu ku fataho maxamed ciise ayaa ka warramaya maamulka wilaayada islaamiga kamsuumo ee jubbooyinka beeraleyda ganacsatada iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay hirgeliyeen mashaariic lagu xirayo farabiyood dhowr ah oo looga hortegayo fatahaadda webiga jubbo uu sameeyo xilliyada qaar waxaa la xihay farabiyood badan waxayna iskugu jiraan kuwa aafeeya beeraha iyo kuwa keena in fatahaad ku yimaado deegaanada ay ka kooban tahay kamsuuma waxaana dadka ku nool deegaanadaas ay fursad u helayaan in ay ka faa'iidaystaan biyaha webiga iyo tacbashada beeraha xilli roobaadka beeraleyda dadka deegaanka iyo ganacsatada ayaa aad u soo dhoweeyey mashaariicdan iyadoona ku dhiirigelinaysa inay si weyn ugu faa'iidaystaan nabadoon qaasim cali xuseen oo ka mid ah waxgaradka degmada kamasuuma oo la hadlay warbaahinta islaamiga ayaa ka warbixiyey waxqabadka wilaayada iyo deegaanada laga xiray farabiyoodyada waayahan deegaanka mashruuca ka socday walaayada muxaafadada kamsuuma ay waday waxaan rabnaa mashruuca inaan ka hadalno deegaanka waxaa la xiray farooyin badan waa xilligii waxaa la gaaray roobka xilligii biyaha fatahaadda webigii uu fatihi lahaa farooyin badanaa degmada ku furnaa farooyinkii walaayada way u istaagtay iyo deegaanka alxamdu rabbialcaalamiin waa lagu guulaystay farxirtaanku waxay ka bilowdeen baar dheere meel la dhaho farta ugu weyn laga soo xiray kamtiir ayaa ku xirtay far kale laga xiray baase ayaa ku xigtay oo far kale laga xiray waxaa ku xigtay ilaahay subxaana watacaala dukuroy makalaangow shongol mafuula intaa kadib walaayada waxay soo geybtay buundada kamsuumo buundada kamsuumo sidaa ogtihiin xilligii oo u morgan gooyey wixii ka dambeeyey waxa ay qabataa geedaha socda iyo wasaqda iyo biyaha qabtaan sanadlihii marka degmada iyo odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada waxay u istaagaan sidii loo sifeyn lahaa buundadaa buundada sifeen badanay rabtaa juhdiyaa lagu bixiyey waa la sifeeyey sidii ay biyaha si nadiifa ugu maraan taana waa ku guulaystay walaayada way ku guulaystay insha allahu raxmaan mugaambu faraa laga xiray bulyaaq faraa laga xiray mashaqo faraa laga xiray dhinacan haddaan u soo gudubno beled aamin farawees waa la xiray bulamaamu far baa laga xiray ilaahay kuumasama diiday far kamsuumo ku taallo oo deegaanka halakayso oo magaalada aanfayso oo saaka hadday fogato kamsuumo qof jooga aan ilmaha ilkaha lagu qaadanayo farfirin biladhahna waa la xiray intaa kadib walaayada waxay u geybtay gumeeni farta ugu daran oo jilbi kamsuumo u dhexaysa guushana waa ay xirtay intaana waa siyaado oo degmada kusoo siyaaday waxqabadkii walaayada wilaayada jubbooyinka ayaa qaada tillaabooyin ay uga hortegayso in bulshada iyo hantidooda waxyeelo soo gaarto mid ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa waxa uu ka hadlayay soo dhoweynta bisha barakaysan ee ramadaan oo maalmo yar uun ay inaga xigaan mar kale abuubakar ibraahim geedda ayaa warkan inoo haya isagoo la hadlayay boqolaal dadweyne ah oo isugu yimid ee masjid ku yaala wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayuu sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid a culimmada diinta islaamka waxa uu si qoto dheer uga hadlay soo dhoweynta bisha barakaysan ee ramadaan taa oo ay ka harsan yihiin maalmo kooban kadib salaada jumcaha ayuu sheekhu istaagay mimbarka isagoona dadka muslimiinta u faahfaahiyey fadaaisha ay leedahay bisha ramadaan waxaa soonka sharaf ugu filan kalaamu rabbi alcaalamiin ayaa la soo dejiyey alla wuxuu yidhi subxaana shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan bisha ramadaan waa bisha qur-aanka dhexdiisa lagu soo dejiyey shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan hudan linnaasi wabayinaati min alhuda waalfurqaan maxaa loo soo dejiyey qur-aanka in dadka allah uu ku hanuuniyo dadku inay khayrka fahmaan allah subxaana wa tacaala markaa wuxuu amray in la soomo faman shahida minkum shahra falyasumhu qofkiiba bishii xaadiray isagoo caafimaad qaba safar aanan ahayn jiro aanan jirin ha soomo muslimiintu ha gartaano fadaa'il aan la koobi karin ayay leedahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu aad noogu caddeeyey bishan ramadaan fadaa'ishaydii rasuulku sal allahu caleyh wasalam halka uu gaarsiiyey allah waan aragnay inuu yidhi soonku waa farad xadiidka ibni cumarna rasuulku wuxuu ku sheegay inuu tiirka islaamka mid ka mida yahay bunya alislaamu calaa kamsin shahadati an laa ilaaha ila allah waana muxamadan rasuulu llah waiqaami salaa waitaa'i zakaa wa sawmi ramadaan waxaji lbeyt inuu farad yahay buu rasuulku sheegay xadiidka ibni cumar ee saxiixa ah kadib markaasuu nebigu fadaa'ishii noo sheegay bal xadiidkan dhegaysta xadiidu abi hurayra radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam idaa kaana awalu leylati min shahri ramadaan sudifat ashayaaiinu wamaradat ljin habeenka ugu horreeyo ramadaan lagu dhawaaqo bishii waa dhalatay waxaa la xirayaa shayaadiinta oo dhan waa la xiri wamaradat ljinni jinka kuwooda madax adag ee dadka aada u dhibi jirayna alla waa xiraya waqulliqat abwaabu nnaari falam tuftax minha baabun albaabada naarta oo dhan waa la xiraya toddoba albaab bay leedahay toddobadaba alla waa xiraya hal albaab lama furayo caawa bishu markay waa dhalatay la yidhaahdo wa tuftaxu abwaabu ljanna falam yuqlaq minha baabun albaabada jannada ee sideedda ana waa la furaya hal albaab lama xirayo intaa maxaa dheer ينادي مناد يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة دواق بايري يا بشو مركي دلت منادي مناد يا باقي الخير أقبل كي خيرك أول كد ذلك جري أقبل بشادي باتي مدين fursaddii baa kuu timid weligaana khayrkeed ku dadaali jirtay qaabil wayaa baaqiya shari aqsir kii sharta dalbi jirayow gaabso bishii sharta maahe shayaadiintii baa lagaa xiray albaabadii naartaa lagaa xiray balaayow dhan baa lagaa xiray weligaa shar baad raadin jirtaye bishaan waa bishii toobada iyo naxariiste sharta kan dalbayow ka gaabso walilaahi cutaqaa'u min annaar alla wuxuu leeyahay dad uu naarta ka xoraynayo goormay dhacaysaa wadalika kulla layla habeen kasta marka la afuro dad baa naarta laga xoraynaya kuwa naarta laga xoreeya allah nagu daro habeen walba markii la xoraynayo kuwa naarta laga xoraynaya allah nagu daro walilaahi cutaqaa'u min annaar wadalika kullu layla habeen walba oo alla naarta ka xoraynaya sheekh fu'aad maxamed khalaf ayaa ugu dambayntii dadka muslimiinta ugu baaqay inay iscaawiyaan waxa uuna bidhaamiyey dad gaar ah oo ay tahay inay dadka muslimiinta ay si wanaagsan u maamuusaan waa in qasnada loo furaa muslimiinta boqorada ah waxaa jooga awlaadu shuhadaa kuwa aabbahood ilaahay dartii loo dilo hooyo ay haysato afar iyo shan ay haysato aanan afur haysanin waxaa jooga ilmo agoommo ahoo masaakiina waxaa jooga kuwa fuqaro ah in dadka muslimiinta dadka alla waxsiiyey bishaani waxaad baxsato haddaad la baxdo haddaad hal doolar la baxdaa waa laba laab weeye qasnada ruuxa rasuulku waa furi jiray bisha ramadaan gacanta gacantiisa waa furi jiray ilaa uu rasuulkana yidhi hal qof oo muslima ninka afuriya ajrigiisoo kale uu leeyahay isagoon ajirka laga nusqaaminaynin dad badan oo muslimiina waxaa jira ka xishoonayo gurigaaga inaad keento ood ka afuriso waa in guryahooda lagu afuriyaa waa inay dadka xoolaha ilaahay siiyey waa inay shan shan kiilo iyo toban toban kiilo oo sokora iyo bariis iyo u qaadaan dadka fuqarada ahee masaakiinta ah wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah weliba bisha ramadaan kuma sii jirto allah waxaan weydiisanaynaa bisha ramadaan amni iyo ammaan lanagu gaarsiiyo allah inuu naga dhiga kuwa soomay oo soonkooda la aqbalay oo allah u ka raali noqday allah waxaan weydiisanaynaa gaalada cudurro iyo musiibuu alle ku radeeye allaha u kordhiyo ninbaa shalay wuxuu ugu yidhi maraykanka shan kun baa shalay keliya ka dhimatay toban iyo shan iyo labaatan allaha uga dhiga maalmaha soo socdo maraykan diinka ilaahay buu ku soo duulay allabuu la collaytamay alle qasnadihiisa cadaabka allaha ku furo muslimiinta cudurkan musiibada allaha ka hayo muslimiinta cudurkan musiibada ahee sharta ah allaha ka hayo bilaadda muslimiinta oo dhan allaha ka kaafiyo muslimiinta gaalada ku nool dad muslimiin bay wax taraan oo dad muslimiina weeye iyaga laftigooda allah ka ilaaliyo shartooda cudurka shartiisa allah dhinaca ka mariyo soonkana allah waxaan weydiisanaynaa inuu nabad nagu gaarsiiye alla naga aqbalo culimada muslimiinta iyo ducaadda ku nool caalamka ayaa jimcihii si aada dadka muslimiinta ugu baraarujiyey soo dhoweynta bisha barakaysan ee ramadaan waxaana khudbadaha masaajidda lagu soo qaatay fadligay leedahay bisha ramadaan ee fooda inagu soo haysa guud ahaan bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ah ee ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laga dareemayaa u diyaargarowga bisha barakaysan ee ramadaan halka meelaha ay ka taliyaan maamulada shisheeyaha dalka ka yagleelay ay dadka ku hayaan cadaadis xooggan iyagoo ku marmarsiyoonaya ka hortagga cudurka koronafirus iminkana waa xubinta ganacsiga waa kan maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي قصيدتي بدأتها xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirkii ugu dambeeyey ee dalagga waddanka sidoo kale xubinteenna waxaad ku maqli doontaan cudurka koronafirus oo saamayn ku yeeshay dhaqaalaha waddanka maraykanka raashinka waddanka haddaan ku horreenno waxaa suuqyada ugu badan ee laga hela ka mida kuwa ku yaalla koonfurta soomaaliya gallayda ayaa ugu horraysa oo ka soo go'da beeraha waxaa koombadeedii la iibinayaa koob iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa la iibinayay toddoba boqol iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga ah masigada waxaa koombadeedii amashoodeedii la iibinayaa saddex kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa maanta la iibinayay boqol sagaashan iyo shan kun oo shilinka soomaaliga ah digirta haddaan eegno koombadeedii waxay yahayd afar iyo labaatan kun loorkeediina waa hal milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah sisinta kiiladeedii waa saddex iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah saliid macsarada haddaan eegno jiritaankeedii waxaa la iibinayay sagaal boqol oo shilinka soomaaliga ah liitarkeeduna wuxuu ahaa konton kun oo shilinka soomaaliga ah markaana haddaan u weecno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii doolar lagu beddelayay lix iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan iyo lix boqol oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan iyo toddoba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah
نبدأها على الإله الواحد cudurka koronafirus ayaa saameyn ku yeeshay dhaqaalaha waddanka maraykanka marka laga soo tago khasaaraha dhimasho ee cudurka korona uu ka geysanayo caalamka gaar ahaan maraykanka waxaa jirta in cudurkaas uu dhulka la galay dhaqaalihii maraykanka warbixin rasmi ah oo ka soo baxday dalka maraykanka ayaa lagu sheegay in balaayiin dollar maalin weliba ay khasaarayaan qaybo muhiim ah oo ka mid a bulshada maraykanka gaar ahaan beeralayda iyo dadka xoolaha dhaqda beeralayda beerahooda ka soo go'aan qaybaha kala duwan ee qudaarta fawaakihda iyo midhaha ayaa ah dadka ugu badan ee uu khasaaruhu soo gaadhay waxaana qudaartii la rabay in suuqyada loo iibgeeyo ay ku boloshay geedihii ku yaallay beeraha tani waxaa ugu wacan iyadoo la xihay inta badan suuqyadii ku yaallay maraykanka maqaayadihii laga cuntaynayay iyo goobaha waxbarashada kuwaas oo dhammaantooda aad looga adeegsan jiray qudaarta kala duwan khasaaraha gaaray beeralayda maraykanka inta uu haatan socdo koronafirus waxaa lagu qiyaasay adduun lacageed gaaraya shan bilyan oo dollarka maraykanka ah xoola dhaqatada ayaa sidoo kale ka mid ah dadka uu saameeyey koronafirus waxaana si joogto ah ay maalin weliba u khasaarayaan caano dhan afar iyo toban milyan oo liitar oo caano ah kuwaasoo la iska daadiyo islamarkaana aanay jirin suuqyo loo iibgeeyo birzinis oo ah afhayeen u hadlay beeralayda ayaa shaaca ka qaaday in qudaarta kala duwan iyo dalagyada ka soo go'a beerahooda ay daadiyaan taasoo beddelkeedana ay dadkii baahan yihiin oo aanay jirin qaab lagu gaarsiiyo cunnada ay u baahi qabaan haddii uu korona sii socdo waxay ka dhigan tahay in maraykanka uu dhaqaale ahaan u baaboo marka laga soo taga dadkiisa oo la'anaya waxaana hadda shaqa la'aan ah laba iyo labaatan milyan oo ameerikaan ah kuwaasoo isku diiwaangeliyey inay fuqara yihiin waxna ka sugaya dowladda maraykanka ee uu hogaamiyo donald trump intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها maamulka puntland oo walba deegaanada uu ka taliyo magaalooyinkooda waaweyn bandow kusoo rogay ayaa iminka culays kale waxa uu duldhigay dadka ka shaqeeya dekada magaalada boosaaso ee xoogsatada ah iyo weliba kuwa wax uga soo degaan ganacsatada iyo xamaariga ayaa waxay dareemayaan cariiri saa'id ah tilaabada la qaadana ma ahan mid ay ku faraxsan yihiin taliyaha saldhigga dekadda magaalada boosaaso ayaa sheegaya in kaar aqoonsiga lagu gelayo dekadda ciddii aan wadanna aysan suuragal ahayn inay gudaha u gasho saraakiil iyo madax kale oo ka tirsan maamulka puntland ayaa waxay ka howlgaleen dekadda magaalada boosaaso waxayna ka cabsi qabaan in inta dadka lagu soo dhex dhuunto la dilo taasina waxay keenaysaa in bulshada ay cariiri geliyaan labiyo labaatanka bisha abriil haddii ilaahay idmo inay si rasmiya u noqonayso dekaddu ciddii kaar wadata sharci ah oo u ogolaanaya inay dekadda gasho unbaa imaanaysa ciddii aan kaarkaas nasiib u yeelan inay hesho waxaan ku wargelinaynaa sistamkii hore in dekadda ay iska bedeshay inayan iska imaan oo iyagoo u socda inay iska galaan cid kasta oo waxdejinaysa oo xamaali wadataa waxaa qasaba qof kabraalo ah oo madax kaa inuu leeyahay kabraalaha xamaaliga madaxda kaa ee shirkadda ka socda wuxuu geynayaa layska xamaaliga kabacdina tirsiga uu geeyey oo kaara la siinaya layskii magacyadii xamaaliga uu ku shaqaysanayuu geynayaa layskaas tiradii uu geeyey oo kaar ah oo nambar ka bilowda oo nambar ku eg baa la siinayaa waa cid kastoo wax kala degaysa wax ka dhoofsanaysa qofka markaasuu u qaybinayaa xamaaligiibuu u qaybsanayaa xamaaligii oo kaarkii wata baa la imaanaya halka baarista haddii rabbi idmo oo ciidanku ku checkpointiga ciidanku ku baarayo marka la baaro qofka ayaa halkaa kaarka lagaga reebayaa sidaasaa qofku shaqadiisii dekada gudaheeda agsays ugu helaya inuu u aado hadduu xoolo rarayana xoolihii au raro hadduu dejinayey ama kuwo dhulka oo la rarayana markaa uu shaqadiisii qabsado geesta kale war shalay ka soo baxay maamulka puntland waxaa lagu sheegay in masaajidda aan lagu tuka karin waxa ay sheegeen inay ka hortegayaan waxay ugu yeereen cudurka korona ee caalamka faraha ba-an ku hayaa laakiinse waxay u muuqataa arrintu inay tahay oohinta orgeyga ka weyn maxaa yeelay maamulka puntland waxa uu sheegayaa in ilaa yemenka aanu jirin hal qof oo cudurka corona laga helay sidaas oo ay tahayna waxa uu mamnuucay in masaajida lagu tukado oo dadku ay isu yimaadaan wasiirka caafimaadka ee puntland ayaa ka waramaya in aanu jirin qof puntland ku nool oo ilaa yemenka corona laga helay guddiga ka hortagga covid nneteen ee dowladda puntland warbixinta maalinlaha ah ee cudurka covid nneteen siddeed iyo tobanka abril labada kun iyo labaatanka guddigu wuxuu ku wargelinayaa inaysan jirin wax kiisas cusub ah oo laga helay deegaanada puntland maanta oo ay da- taariikhdu tahay siddeed iyo tobanka abril labada kun iyo labaatanka guddigu wuxuu maanta kulan la qaatay qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala deegaanada puntland waddamada shisheeye ee cudurka corona uu ku dhuftay ayaa waxa ay soo rogeen awaamiir badan oo ay ka mid tahay in masaajida la xiro maamulka puntland wuxuu ka mid yahay maamulada soomaaliya ka jira ee awaamiirtaas u hoggaansamay warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga inta